golaha dhaqaalaha qaranka ayaa soo qabanqaabiyey shirka hiigsiga qarni jirka soomaaliya ee laba kun iyo lixdanka waxaana ka qayb galay wasiiro ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya madax ka socotay dowlad goboleedyada iyo qeybaha bulshada rayidka shirkan oo lagu wadaagay talooyin ku saabsan horumarinta dhaqaalaha dalka dor mahdi maxamed oo ka tirsan golaha dhaqaalaha qaranka ayaa waxa uu ka warbixiyey hiigsiga qarni jirka soomaaliya hiigsiga soomaaliya ama soomaaliyada aan rabno inaan noqonno gaar ahaan waxaan xoogga saari doonaa qeybta productive sector xanaanada xoolaha beeraha kalluumaysiga iyo warshadaha ujeeddada waxay tahay shirkan intaan khubaro ah oo ka kala yimid associationada private-ka ah bulshada rayidka chamber of commerce iyo wasaaradaha dowladda waxaan ugu yeernay waxay tahay inaan kala tashanno hiigsiga qarna jirka laba kun iyo lixdan sida aan rabno inaan u ekaano qaar ka mida mas-uuliyiintii ka socday ururada bulshada rayidka ayaa dhankoodu waxa ay talooyin ku biiriyeen shirkan beerihii dhulbeereed intuu baaxadda dhulka ka yahay waa la ogyahay kaluumeysigii xeebta ugu dheer ama badda ugu dheer africa sidaa rajid leh xoolihii dadka waa xoolo dhaqato noocyadooda kala duwan geeley ariley muxuu ahaay lo-da iyo ugu dambeyn ilaa xataa meesha ugu dambeysa markii lasoo gaaro oo ah in dadka qaarkood sagaarada xataa ay dhaqdaan soomaaliya ilaahay wuxuu isugu daray baddii webigii oo daris ah beerihii kalluunkii oo marna webigii laga soo baxsanayo marna baddii laga soo baxsanayo xoolihii oo nooc kasta leh webigii sababaha oo u guraayo in la raadiyo waayo webigii qashin bixiisa u baahan yahay ugu dambeyntiina xasan xuseen maxamed wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowladda federaalk soomaaliya oo shirkan furay ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabaha dalku uu ka faa-iidi doono qorshahan hiigsiga qarni jirka laba kun iyo lixdan waxaa wax badan ka faa-iidi doona jiilalka soo socda waxaa laga yaabaa wiilkii maanta dhashay soddon sano ka bacdi shaqadan maanta aan wadno inuu dhinaciis ka qabto asoo soddon jira ani waxay la tahay dhallinyaradan iyo ummaddan soomaaliyeed hadday isuduubnida hadda ay wadaan ay sii muujiyaan in insha allahu tacaala si qurux badan aan ku gaari doono hiigsiga maanta aan u fadhino golaha dhaqaalaha qaranka ayaa sanadihii lasoo dhaafay waxa ay wadeen hirgelinta qorshaha hiigsiga qarni jirka soomaaliya oo loogu talagalay in looga shaqeeyo sidii dalku uu u gaari lahaa isku fillaasho dhaqaale marka la gaaro sanadka laba kun iyo lixdan